gudoomiyaha golaha dhalinyarada qaranka soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in adeeg caafimaad loo fidiyo hooyo soomaaliyeed oo qaliin muhiim ah loogu sameeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya doctor shaafi oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay qaliinkani muhiimka ah ee loo sameeyey hooyadan danyarta ah ee ku nool muqdisho qarash waxba ka bixinin inaan qaliinkii iyo wax walba aan u daboolnay sababtaba waxay ahayd gabar maamo oo ilmowley ah oo aan awoodin in ay qarashaadkaas bixiso waxaan filahayaa diyaaradeediina dad kalea ka bixiyey keenideeda annaga balse waxaan sameynay qaliinkii iyo waxyaabihii ku baxay jiifkii iyo daawooyinkii aan ka bixin aada bayna u fiican taha waa ilaahay faldigiisa marka isku xirka qofkii wax sameynahayay iyo dadkii xanuunsanaa waxaa u dhexeeyey oo ayagana aan uga mahad celinaynaa gruubka daryeel bulsho sababta waxaa laga yaabaa annaga iska mashquulsannahay inaanan bulshada kuwooda dhibtu hayso inaana gakeeno oo ay xaqin yihiin dad baaxi qaba oo baahidaasna ay run tahay intii karaankanaga waa waxbaan la qabanaa hooyada lagu sameeyey qaliinkaani islamarkaana lagu guuleystay ayaa u mahad celisay ururka golaha dhalinyarada qaranka soomaaliyeed iyo doctor shaafi magacaygu waa maane maxamed axmed waxaan ka imid magaalada gaalkacyo waxaa ugu taala buro buradii hadda waa layga qalay doctoorka waa u mahad celinayaa doctor shaafi buradii iyo wixii lacag la-aana loogu qalay alxamdulilahi rabilcaalamiin isbitaalka jiifka iyo wixii oo dhan boo lacag la-aana loogu qalay waxaa u mahad celinayaa doctor shaafi alxamdulilahi rabilcaalamiin hadda tanna waa faraxsanahay buradii igu taali muddo todoba sano oo ku dhibaataysanay oo igu taali haddana buradii waa layga qalay alxamdulilahi rabilcaalamiin anigoo fiicana ilmahaygii la kulmaya waxaan ka imaaday magaalada gaalkacyo haddantana gaalkacyo anigoo faraxsan oo fiican oo caafimaad qaba alxamdulilahi rabilcaalamiin oo ku noqon raba waxaan u mahad celinayaa doctor shacaf alxamdulilah iyo wiilishii halkan ekeentay samafalay xamse iyo daryaal bulsho waa u mahad celinayaa gudoomiyaha dhalinyarada qarankana waa u mahad celinayaa waa mahadsan yihiin moxamed cali gudoomiyaha golaha dhalinyarada qaranka soomaaliyeed ayaa ka waraabixiyey la tacaalidda xaaladaheeda caafimaad inta ay ku guda jirtay howlaha qaliinka iyo ka keenista laga keenay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
gaar ahaan xafiiska doctor shaafici runtii waxaan u keennay garabkii waxaa fadhiya hooyo maane maxamed axmed oo laga keenay magaalada kalkacyo runtii walaalkii xamse oo sanfale oo ka tirsan bahda dariyo bulsho oo runtii baraha bulshada ku arkay kadibna si toos ah waxaan ugula xiriirnay isbitaalka bura waxaa ugu tala dhuunta waxaa runtii tikitka ka bixiyey maxamed saaro maxamuud oo ku nool wadanka denmark qof somafale oo wanaaga jeclay ilaahay ajirkala ka siiyo alxamdulilah muddo labaatan maalmood wuxuu ku isbitaalka saafiga jiftay qaliinkeeda daawadeeda maamadan qalinkeeda lagu guuleystay ee laga keenay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa qaliin waxaa loogu sameeyey dhanka qoorta oo ay kaga taalay buro